هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن لا تفرح أجدادي هللن نوحي بأمجادي هللن لا نفرح أجدادي هللن نوحي بأمجادي يا نفرح أجدادي نوحي بأمجادي يا نفرح أجدادي نوحي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibyadda kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa urur galeedka qaramada midoobey ayaa walaaca xooggan ka muujiyey howlgallada si xoogaysanaya ah ee mujaahidiinta bariga afrika hay-ad ameerikaan ah ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbedelada lama filaanka ka dhici karaan sannadaha soo socda maamulka islaamiga ah ee degmada bu-ale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaasi bulshada ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaas هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن لا تفرح أجدادي هللن نوحي بأمجادي هللن لا نفرح أجدادي هللن نوحي بأمجادي يا نفرح أجدادي نوحي بأمجادي يا نفرح أجدادي نوحي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibada kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xero askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka amuumeh ee duleedka degmada faafih ee gobolka gaarisa khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey weerarkaasi bakhtiga waa lix askari oo saliibyada kenya iyo dhaawaca saddex kale waxaana sidoo kale la gubay gaari kooyaal ah urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa walaac xoogan ka muujiyey howlgalladaasi xoogaysanaya ah ee mujaahidiinta bariga afrika cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa warbixiin arrimahaasi ku aadan inoose ambaqaadaya warbixin arbacadii shalay ay soo saareen khubaro ka tirsan urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa lagu shaaciyey in khatarta ugu weyn ay wajahayaan kooxaha ridada soomaaliya iyo dowladda kaafirada ah ee kenya ay yihiin weerarada ay fuliyaan geesyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay sheegeen si kastoo ay dadaal u bixiyaan maleeshiyaadka ridada soomaaliya iyo ciidamada kenya haddana ay tamar u layihiin xakameynta howlgallada xoogan ee mujaahidiinta al-shabaab sida ay khubarada u n-ka u sheegeen wakaalada wararka ee e b waxaa kale oo intaas ay ku dareen in mujaahidiintu ay kordhiyeen weeraradooda islamarkaana horaantii sanadkan madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo si dirqiya uga badbaaday mid ka mid a weeraradaas oo ka dhacay caasimada muqdisho khubarada u n-ku waxay carabaabeen in cabsida kufaarta ku qabaan mujaahidiinta aanay ku koobnayn oo keliya weerarada balse sidoo kale ay ka warwarsan yihiin sida ay dhallinyaradu ugu qulqulayso mucaskaraadka mujaahidiinta xogta khubarada urur gaaleedka qaramada midoobay waxa ay kaloo ay tilmaantay in kenya ay la rafaadsan tahay weerarada ay mujaahidiintu ku bartilmaameysadaan ciidamadeeda kala duwan ee ku sugan deegaanada muslimiinta ee xoogga ee uga haysato guddiga u n-ku waxa ay sheegeen in sanadkan sii dhammaanaya celcelis ahaan bishiiba ay lix weerar mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha kenya gaar ahaan gobolada laamu iyo mandheera oo ka mid a dhulalka muslimiinta ah ee maamulka silbiga ah ee nairobi uu xooga ku haysto khubarada qaramada midoobey waxa ay hoosta ka xariiqeen in yoolka ugu dambeeya ee geesyada towxiidka ee bariga afrika uu yahay in dalka ay ka saaraan ciidamada shisheeye kadibna ay gebi ahaantiiba ay kusoo daabulaan ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintan ayaa imaanaysa saacado kadib markii uu urur gaaleedka qaramada midoobay uu talaadadii ansixiyey qaraar albaabada loogu soo laabayo xafiiskoodii ay ku lahaayeen soomaaliya tallaabadaas oo lagu sifeeyey mid hormuud ka ah soo afjaridda howlgalladii saliibiga ahaa ee dalka ka socday muddo badan mahadsanid rabbaani hay-ad ameerikaan ah ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka isbedelada lama filaanka ay ka dhici karaan sannadaha soo socda nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya consular foreign relations oo ah hay-adda laga leeyahay dalka maraykanka oo si sanadlaha u qiimaysa xasradaha adduunka ayaa soo bandhigtay daraso soddon xaaladood oo ay sheegtay in suuragal ay tahay in dunida ay ka dhacaan sanadka labada kun lix iyo labaatanka dalalka sanadkan diiradda la saaray oo ay ka mid tahay soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in sahmiinta xaalkooda ay u bandhigtay shan iyo toban kun oo khubaro maraykan ah balse lix boqol iyo labaatan keliya ay ka soo jawaabeen codsiyadaasi cilmi baarista ah xaaladaha ugu muhiimsan ee la saadaalinayo labiiyo tobankii bilood ee soo socda ayay hay-addu xustay in ay ka mid tahay isbeddel lama filaan ah oo ku yimaada soomaaliya oo muddo badan uu ka socday duulaan mactab kudirir ah oo maraykanku uu garwadeen ka yahay waxaa suurtagal ah ayay tiri daraasadu in dowladda maraykanku ay gebi ahaanba joojiso taageeradii amni ee ay siin jirtay kooxda aridada soomaaliya islamarkaana mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan soomaaliya kuna soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka saadaash ay hay-addani soo bandhigtay ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacdihii lasoo dhaafay dowladda salibiyadda maraykanka ay golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobay ee ka hor sheegtay in bilaha soo socda ay hoos u dhigi doonaan taageeradii ay siin jireen kooxda hasan gargurte oo sidoo kale turkiguna ka goostay dhaqaalihii uu siin jiray kooxdaasi golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa isla saacadihii lasoo dhaafay go'aamiyey in dhammaadka labada kun lix iyo labaatanka albaabada la ysugu dhufto xafiiskoodii soomaaliya taasoo muujinaysa in guud ahaan kufaarta caalamkuna aanay sii wadi doonin taageeradii dhaqaale ay siin jireen howlgalka ayuusum mahadsanid abuushayba maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladiinah usoo gabagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey iyadoo qayb ka ah dadaalada waxbarasho ayuu maktabka dacwada ee degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay dadka xoogsatada ah ee ku nool degmada dowrada oo socotay maalmaha ayaa waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay dadka harqaanlayaasha ah iyo ragga kale ee ka shaqeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan waxaana intii ay dowrada socotay oo loogu magac daray qaliifkii muslimiinta ee cuhmaan binu cafaan ay ku qaateen cashiro diini ah oo kor loogu qaadayay heerkooda aqooneed gabagabada dowradu ay goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay qaar ka mid ah raggii dowrada ka faa'iidaystay waxayna maamulka islaamiga ah ee degmada ka codsadeen in loo soo celceliyo dowraadka noocaasi ah bismillahi alxamdulilah waa sida aad hore u maqasheen waa annaga dowri waxaa noo socotay afar maal annagoo ah sharqaanley iyo ilaawa kuray mootaaley dowradaasna waxaan ku qaadanay arrimo muhiim ah aad aan u jeclaysanay sababtoo ah maxaa yeelay bini'aadanka sidiisaba macnaha qalbigiisa waxa waaye muraayad waaye muraayadda haddii meel inta laiska dhigo aan la safeynina mugdi ayaa soo galaya aragtideeda waa xumaanaysaa marka qalbigaa noola safeeyey doori waxaan ku qaadanay tawxiid ku saabsan salaada ku saabsan ilaahi waa kuuroon yahay waxa ku saabsan toobada ku saabsan al-ammaana ku saabsan aan ku qaadanay jihaad ku saabsan aan ku qaadanay alxamdulilah aadaan uga faa'iday maxaa yeelay salaadu iyo tawxiidku waa salaada tawxiidku waa rukni koowaad salaadana waa rukni labaad ilaahi waa kuuroon waxaan ku qaadanay ammaano nin walba mas-uul waay ilaahay wuxuu mas-uul uga dhigay naftiis inuu ammaano ka yahay ammaan dhammaanteen ammaana aan wadahay nin walba waxaa la rabaa ammaanada loo dhiibtay inuu xafido inuu xafido tooba nin walbow hadhoowaan toobad keenay hadda labaatan jira iyo soddon jira iyo kaama waqtigii dhimiis ma ogtahay waqtigii dhimiis kama war haysid waay waqti meel laguu soo joogo ma sheegi kartid nin walbowba tooba aadan ugu faa'idnay mar balban waa u baahanay in saas noogu soo noolagu soo celceliyo waxaan aan aad dowrada aad ugu faa'idan dadka waddada fadhiyaan ku jira sharqaanleeda waddada fadhiyaan ku jira dowrada waxaan aad ugu faa'ida aad macnaha naftigii aan rajacbe waxay tahay in macnaha dadka ammaanada loo dhiibtay mootaa la wadaa mootada markii la waday walaalayow ammaano waa dadaa ku saaran intaa ka baxaysa sababka u jeedaa mootadii si darna u wada ammaanaha laguu dhiibtay dadaa kuu dhiibtay mootada aad milhid ninkii kuu dhiibtay birtiis u ilaali rakaabka saaranna iska ilaali taas intaasaan uga baxa mootaaley tan sharqaaley maaho ammaana noola dhiibtay oo iyada dhilkaa ii tol hal yaardeen ka goostan waa ka gadanay ammaanadii waa dayacni dharka dhab aan ku siin waa ku dhijini taasna ilaahay raalli kama aha marka waxaan leeyahay anigoo jooga gobolka jubbada dhexe bu-aale meeshaa waxaan loo soo xiray dooro afar maalmood socotay oo waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah tawxiidka salaada iyo arkaanteeda iyo tooba iyo istikfaarta ad alxamdulilah aadan ugu faa'iidnay waxaan rajaynaynaa dowladan inay mar walba noo soo celcelisaan ilaahay ka rajaynaynaa ciidan ilaahay inuu kor ka dhigaan rajaynaynaa maasha bilaa tawfiiq degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka qabsooma dowrad kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed dadka ku nool wilaayada wuxuuna maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dardargeliyey dowraad kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid dhuubow ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ah ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaas waa kan marwaan maxamed oo warbixintaasi inoo diyaariyey يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره waa xalqadeenii afaraad warbixinada taxanaa ah ee aan ku soo qaadanayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu magacaabo xamlatul intisaaraat lahli tadxiyaata waxaan xalqadeennan ku soo gudbin doonnaa sida weyn ee bulshada degmada ceelgaras iyo deegaanka ceelshiil looga faa'iidaysteena xamlada maktabka dacwada aan ku horumarno degmada ceelgaras oo ka mid ah degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay bulshadeeda uga faa'iidaysteen wafdiga culimmada ah iyagoo soo dhoweyn ballaaran u sameeyey si guud waxaa la ogyahay ceelgaras inuu ka mid yahay deegaanada beesha maxamuud hiraab ee ansaarta ah ay degan yihiin inuu ka mid yahay ceelgaras baa la ogsoon yahay marka waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran abaalkiina allaha wanaajiyo adduunkii aakhirada khayr baa ka jira khayrka allaha iin kulmiyo shar baa ka jirta sharta allaha iinka badbaadiyo aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo aad diinta islaamka u dhaqangeliseenoo ahelkeeda iyo diintaba aad ugu gargaarteen haddana a u soo dhoweydeen dadka martidiina ahoo wax kaleeto maanta in sidaana aysan lahayn oo ay tahay keliya khayrka aad haysateen inay kusii dhiirageliyaan wixii aad ku darsan kartaan ku darsataan intaa idinkugu yimi booqashadiinni iyo deegaankiinni inaan imaananna xiiso badan baan u qabnay alxamdulilah aadna waan ugu faraxsannahay maanta inaan inla noolnahay inla joogno dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ayaa xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada si weyn uga wada faa'iidaystay iyagoo qiray in wax badan ay ka kororsadeen culimmada muddada iyo halkaasi ka socdeen duruusta iyo muxaadaraadka taxanada ah culimmadii inoo timid oo ka imaatay xagga maktabka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waa u mahad celinaynaa rixlaadka dheer ay soo galeen ayagoona soo booqday annaguna waa soo dhoweynay dhegaysiyaan ku soo dhoweynay wanaaggii iyo xaqii iyo khayrka inoo keeneen insha allahu tabaaraka wa tacaala waan ka gidoonnay ilaahay baa ku mahadsan ayagana ilaahay subxaana wa tacaala saamahooda iyo laxadaadkooda iyo saacadahooda ha barakeeyo haddii aan nahay macallimiinta degmada ceelgaras waxaana soo gaaray culimo ka socotay maktabka dacwada ee harakada dowro ayay noo qabteen waxyaabahaan ka faa'iidnana waxaa ka mid ah alqawaacid alarbac iyo daliilu lkitaab tadwiiru lmadaaris iyo sifaatu lmucalim annaajix allah subxaana watacaala waxaan ku baryaynaa inuu barakeeyo ajirna oo ka siiyo dhowl warxaad oo aan farayaraynaan ka faa'iiday muddadii aan meeshan joogay dadka hore u sii joogi jirana wax badanay ka sii faa'iideen oo aniga iga sii badan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddana waan qaadannay wixii aad noo keenteen dibna waa uu sii qaada doonnaa insha allah haddii alla idmo waxaan rabnaa in nala ku celceliyo in naloo soo laablaabto in nala siiyo muxaadarada sidoo kale meelaha maktabka dacwada xamlada ka fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka ceelshiil oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud waxayna bulshada deegaankaasi oo rag iyo dumar isugu jiro ahaayeen kuwa si weyn uga faa'iidaysanayay xamlada oo muddo maalmo ah ay halkaasi ka wadeen mas-uuliyiin iyo culimo ka socday maktabka dacwada waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada ceelshiil oo ka warbixinaya wafdiga dacwada ah ee soo gaaray iyo wixii ay kala kulmeen halkan waxaa noogu imaaday culummo ka socoto maktabka dacwada oo halkan nooga bixisay dowro ka bixisay duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah oo fawaa'id ah oo aan ka faa'iidnay qawaacidul arbaca daliilu daalib ayaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay sifada mucallimka naajixa ah waxaa ka mid aheeday tadwiiru lmadaaris waxaa ka mid ahay muxaadaraad musalsal ah oo waxaa weeye fawaa'ida ayaa ka mid ahaaday anoo ka tirsan gabdhaha ku nool deegaanka aashiil dhigto madrasada imaamu shaafici magaceygenahay salmo waxaana soo booqtay culummo ka socota maktab u dacwa ilallaah ila xarakati shabaab almujaahidiin waxay noo dhigeen dowraad aada u muhiim ah waxaa ka mid ahay dowladda inoo qabteen cinaayatul islaam bilmar'ati almuslima sifaatu lmar'ati almuslima safaxaatu mushriqa dowru nisaa'i fi ljihaadi alicdaad maasha allah waxay noo qabteen dowraad aada u muhiima ay ku mahadsan yihiin maatinkii dowraadka ay noo qabteen waxaa noo yimaaday culummo ka socota maktabka dacwada ee xarakatul-shabaab almujaahidiin waxay noo qabteen dowra dowradiina waxaanu ka faa'iidnay wax badan waxyaabihii aanu ka faa'iidnay annankii faa'iidnay allaha nagu anfaco ayakii noo qabtana ajir iyo xasano allaha ka siiyo miisaankaadu xasanaadkana allaha u saaro annankuna ayakaan u duceyhaynaa wajazaakum allahu khayr xalqadeennii afaraad warbixinada aan ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwadda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa naga intaa waa inoo xalqada shanaad oo aan ku soo qaadan doonno magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu